أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون mise waxay moodaan kuwa kasbada xumaha inaan la mid dhigayno kuwa xaqa rumeeyey oo samaha fala oo noloshooda iyo geeridooda sinnaan tafsiir kale waa xumaan falayaasha waa isku mid noloshooda iyo geeridooda macnaha waa ma aqbalaan hanuunka xumaa siday wax u xukumaan